agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka isbeddelka iyo cimilada dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka mid ah ururka dhallinyarada cagaarsan ayaa deegaanka jannaye cabdalla ku tegay booqasho ku saabsan u kuurgelidda sida isbeddelka cimiladu u saameeyey deegaanka iyagoo dhir gaaraysa ilaa lixdan geed u qaybiyey dadka deegaankaasi ku nool agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka jubbaland maslax muluidi maxamed ayaa ka warbixiyey dhirta ay gaarsiiyeen dadka deegaanka jannaye cabdalla ku nool isagoo sheegay in intii deegaanka ay ku sugnaayeen ay qaar ka mid a dhirtaasi beereen halka qaarka kalena ay ugu talagaleen dadka deegaanku beeraan
aniga oo ku hadlayo marka afka wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada afka wasiir ku-xigeenka afka wasaaradda qaybaha kala duwan ee shaqada ee shaqaalaha waxaan idin leeyahay hambalyo adkaysiga iyo qoraxda iyo dhididka idinka baxayo waa wax annagu aan harsanayna oon qabowsanayna wey idinma moogin mahad celin ma ku soo koobi karno waxaad haysaan laakiin sidii ragga iga horreeyay hore u sheegeen maalin ammaanta imad jazada ilaahay agtiisaad ka heli doontaan hadduu ilaahay idmo waadna ku ammaanantihin annagoo marka ka duulayno deegaankan nabadgelyada hadda inoo muuqato runtii dhanka kaletana waxaan kuwa waxaan wadna wacyigelin ah isbeddelka cimilada runtii dunida dhan ayuu saameeyey aniga iyo waftiga aan qaybta ka ah ee maanta halkaan soo gaaray waxaa noogu muhiimsanaa markii laga yimaado kurgelidda deegaanka waxay ahayd inaan indhahana ku aragno dhirta halkan ka jirto iyo baahida ka taagan ee loo qabo in la helo dhir dadku ay harsadaan ama xoolaha ay nacfistaan inagoo taa ka duulina toddobaatan geed in ka badan ayaan maanta deegaanka janaac cabdila soo gaarsiinay sida aad arkayseena aan beernay qaybo ka mid a qaybta kalena insha allah taliyaha iyo tiimkan ku dhaafeynaa waqtiga oo nagu yar aawudis waxaan leenahay taliya idinkama tegin waa idinla joognaa haddaan idinka maqaanayna qalbiga idinkala joognaa haddii kalena waanba idinla joognaa insha allahu tacaala hordhac baan ahay wasiirkii iyo wasaaraddii iyo madaxdii jubbaland dhanba way ka dambaysaa waana imaan doontaa hadduu ilahay ma deegaankan horena way u yimaadeen laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala imaatinka hadda wixii ka dambeeyo inay noqon doonto tii hore mid ka duwan cod iyo calafba waa idin garab taagannaha hadduu ilahay idmo dhirta wasaaradda deegaanku ay gaarsiisay deegaanka jannaye cabdalle ayaa qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu yareeyo saameynta isbeddelka cimilada